waxaan qiyaastayaa inaad ka mid tahay afar iyo toban wasiir oo ugu baaqay ra-iisul wasaaraha inay iscasilaan laakiin ra-isul wasaaraha wuxuu yidhi warqadna ima soo gaarin hadday doonaanna way shaqada way ka tegi karaan oo waa la bedelayaa sidee u aragtaa runtii annaga taladan bixina talay ahayd marka waxaynu baaqiya talay ahayd haddii aan hubno in iscasilaaddoodna ay xal keenayso maba aanan ka shakinayn laakiin baqdintu waxay tahay inuu haddana barnaamijku dad magacaabo madaxweynuhu uu mataqaanaa diido markaa haddana iska qabsigii oo weli iska sii socdo marka annagu madaxweyne ministrka waxaan nahay wasiiradiisii waxaan nahay dadkii hawsha la waday tale inaan siinana waa dow waa wax wanaagsan odayaal waxaan nahay mataqaanaa wasiiro u ah waddanka kama aamusnaan karna